toddobaadkan dekeda magaalada kismaayo oo ka mid a dekadaha ugu waaweyn ee ku yaala dalka waxaa ka dhoofay liin gaaraysa ilaa soddon iyo shan kun oo loor iyo lo tiradoodu aad ay u badan tahay kuwaas oo ay dhoofsadeen ganacsato ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland dhoofka ay samaysay dekeda weyn ee magaalada kismaayo ayaa waxaa ka dhalan kara dhaqdhaqaaq ganacsi iyo isbeddel dhaqaale oo u horseedi doono magaalada kismaayo guddoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland mudane xuseen raabi kahin ayaa waxa uu ganacsada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay inay sameeyaan maalgashi dhoof uguna dhiiradaan in ganacsatada ay dhoofiyaan waxyaabaha dalkeenna ama deegaankeenna laga heli karo si isbeddel dhaqaale uu horseedi karo haddaba waa kan guddoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha jubbaland mudane xuseen raabi oo ganacsada jubbaland ugu baaqaya inay sameeyaan maalgashi dhoof oo meeshii iyadoo sideeda hanti la soo dejiyo la dhoofin jiray hadda inay kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto waxaana rajaynaynaa insha allah warshaddii hilibka looduna inay iyaduna noo iman doonto oo ganacsatada iyo dowladduba iska kaashan doonaan waxaana maanta la dhoofinhayaa lo fara badan oo ka mid ah hantida dowlad deegaanka jubbaland ama maxay ahayde dowlad goboleedka jubbaland iyo liin oo labaduba dal ka soo baxay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aynu helno kala dambayn iyo nabadgeliyo si waddankeenna wax soo saarkiisa aynu waxaa inagu badan waxa import oo ah maxay ahayde waxyaabaha dibadda ka yimaada exportku inaguma badno marka waxaan rajaynaynaa insha allahu marba marka kale oy nabadgelyadu kasii fiicnaato inay u bato waxa waddanka ka baxaya sida adduunyada kale ay isticmaasho waxaa weeye adduunyada kale wadamada qaarkood dekedahoodu waa dekado qallalan oo wax soo saar ma leh laakiin inagu dekedeennu iyo dalkeennu wax soo saar buu leeyahay marka waxaan rajaynhaynaa insha allahu tacaala kismaayo inay ku noqon doonto kuna sii socotaa sidii horey iyo asal u ahaan jirtay warshadihii ay horey u lahaydna inay dib noogu soo laabtaan si kastaba ha ahaatee hadalka guddoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha jubbaland ayaa ku soo aadayo xilli dekeda magaalada kismaayo ay bilowday dhaqdhaqaaq dhoof ganacsatada jubbaland ugu baaqay inay dhoofkaasi mid la mid a ka sameeyaan dekeda magaalada kismaayo